iyadoo muddo labaatan cisho ah gudahood hore dilal toogasho ah loogu fuliyey sagaal dhallinyaro ah oo ka tirsanaa sida la sheegay al-shabaab dilal iyo weerarana horey u geystay ayaa si lamida taasi waxaa shalay sidoo kale saddex iyo toban dhallinyaro ah ay maxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida ay ku xukuntay dilal toogasho ah iyo xabsidaa'in qaarkood saddex iyo tobankan dhallinyarada ee haatan cusub ayaa toddoba ka mida ay maxkamaddu go'aamisay inay marayaan waddadii toogashada ee ay mareen kuwii ka horreeyey iyadoo lixda kalena ay dhammaysanayaan xukunka xabsidaa'inka ee madaxa guha ku furto ah abidka dhallinyaradan saddex iyo tobanka ah ayaa iyagoo horey ugu eedeysanaa dembiyo al-shabaab inay ka tirsan yihiin ah ay maxkamaddu sheegtay inay xabsiga gudihiisa qudha uga jareen askari ka tirsan ciidamada dowladda oo lala xiray waxayse mudnaantu tahay inaan ogaano dhabaha iyo baaritaanada dhabta ay u marto maxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida sida loo fuliyo falalka xukunka ee noocaaniya guddoomiyaha maxkamadda sare ee ciidanka qalabka sida kolonel cabdiraxmaan maxamed tuuryare ayaan weydiiyey inuu noo sharaxo tillaabooyinka ay qaadaan ee xagga cadaaladda ka hor inta xukunka noocaaniya aysa fulin shuruudihii qofkan dembile inuu galay caddaynayo u dhan yihiin waa la xukumaya hadduu xabsi mudaystana xabsi baa lagu xukumayaa hadduu ka weyn mudaystana ka weynaa lagu xukumaya ilaa hadda kiisaska naloo keenay oo qaadaa ad adag la mariyana kiisas cadcad bay ahaayeen oo dadkii la marsiiyena ay qiraal ahaayeen oo ayaguba ay qiranayeen saad idaacadaha ka aragta hay-adaha u dooda xuquuqul insaanka ayaa ka mida kuwa qaba in xukunka dilka uusan keenin xal taabagala xasan shire sheekh waa guddoomiyaha difaacayaasha hay-adaha xuquuqul insaanka wuxuuna ka hadlayaa aragti ahaan waxa ay ka qabaan falalka toogashada ee maxkamaddu go'aamiso ka maqnaynta sharciga muddada dheer uu waddanka ka maqnaa oo colaaduhu ay ka jireen xal uma naqon karayso qudhoo degdeg loo gooyo amba maaragtay gacmaha iyo lugaha hoose isdhaafa loo gooyo hadda wadamada yurub iyo wadamo kaleeto fara badan oo aan oo maaragtay dilka ka mamnuuc laga dhigay waa maxay ka mid yihiin wadamada adduunyada ugu nabadgelyada badan macnaheeda maaha ayaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo in maaragtay aad ka dhigto degdeg qudh u jarid sida hadda qolyahan oo oo xag jirka ahi ay dadka ku cabsiyaan qofku waa cabsanaya cabsi bay abuureen dadka waa la iska dilaa gacmaha laga gooyaa qof hadli karta ma jirto laakiin annaga nidaamkaasi nidaam aan inta soo koobi garayno oo aan dowlad ku yagleeli karno ma naqan karayo waxaa la rabaa dowladdu inay leedahay qaybaheedii nabadgelyada oo wada sugan maxkamaddu qayb bay ka tahay oo weli inay cadaalad ku qotanta la doonayo muranka ugu badan ee toogashada dhallinyaradan waxa ay timid markii guddoomiyaha maxkamadda sare ciidanka qalabka uu ku dhawaaqay inay jiri doonto la xisaabtan iyo dabagal lagu sameynayo waalidka aanan carruurtooda soo sheegin in al-shabaab ay ku biireen amaba ay waayeen carruurtaas oo aan qaangaarin ay shabaabka duufsadaan qofka koowaad ee wax laga weydiinaya waa waalidka waay hadduu mas-uuliyaddiisa inuusan ka gudan carruurtaas diintu ka saarta iyo dowladnimadu ay caddaato waa lala xisaabtamayaa wuxuu mudaysta ayaana la marinayaa haddii qofku weyn yahay ou ka wen yahay qaangaas waxaa la baarayaa inuu waalidku ku ogaa inuu ururkan argagixisada ka tirsanaayeen kara hadday caddaato inuu ku ogaa kana kana soo bixin hadduu kasoo saari waayona uusan dowladii la soo xiriirin aysan u sheegina dhihin wiilkaasoo dhalaba halkaa jiree la socda dembiga waxbuu ku yeelanayaa laakiin sida la barobagandaynayo ma ahan anagu maanan odhan waalidkii sida meelaha qaas laga sheegaya waalidkaan dilayna maanan odhan hase yeeshee xasan shire sheekh ayaa dhanka kale isna qaba wiilashaas in nidaam lagu gaara la helaa nidaamka lagu gaarayana wuxuu yahay marka koowaad in la helo nidaam cadaalad ku qotomo oo oo sharciga ku qotomo ka dambayntiisa oo aan musuq maasuq lahayn hadda waxaa muuqda zahra waxay tahay col col ka carar oo tuuga ku ciidamaysa shareecada islaamka ayaa ah gundhiga oggolaanaya in la dilo qofkii qof dila laakiinse taasi waxaa daba yaalla in loo maro waddooyinka loogu talagalay sheekh cabdiraxmaan shariif waa iimaamka masjidka daarulhijra ee magaalada minneabolis ee dalkani maraykanka khadka telefoonka ayaan ku weydiiyey xadadka islaamka ee dilalka noocaaniya in la fuliyo ay ka qabto shareecada marka la fiirinayo zaharay waxa weeye masalada islaamku wuxuu yimid cadaalad weeyaan marka cadaaladda si loo xaqiijiyo waxa weeye waxay u baahan tahay qofkan naftiisa la qaadayo in la maro waddooyin farabadan kooxda al-shabaab ayaa iyaguna dhinaca kale waxa ay sameeyaan dilal aanan loo qiildayin iyagoo mararka qaarkood ciddii ay ku tuhmaan inay la shaqayso dowladda amaba hay-adaha kale ee qaramada midoobay gobollada ay gacanta ku hayaan dilal loo geysto